أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacanoo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka wararka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doonna waxaa ka mid ah dagaallada ka holcaya gobollada waqooyi ee dalka itoobiya oo cirka isku sii shareeraya iyo konton kun oo itoobiyaan ah oo ku barakacay dagaalladaasi qodobadeena kale waxaa ka mid ah kulan ballaaran oo looga arinsanayay arrimaha jihaadka iyo kaalinta qabaa'ilka ku leeyihiin dagaalka lagula jiro cadowga oo lagu soo gebagabeeyey qaybo ka mid ah wilaayada islaamiga ee gado mas-uuliyiin iyo marti sharaf hadalla ka jeediyey gebagabadii kulankaasi ayaad caawa faafreebka ku maqli doontaan sidoo kale caawa barnaamijkeenna waxaan ku soo qaadan doonnaa dowladda kaafiradda ah ee kenya oo sheegtay in heshiis cusub oo maandooriyaha qaadka lagu soo gelinayo soomaaliya ay la saxiixanayso xasan gurguurte madaxa kooxda riddada soomaaliya waxaad sidoo kale caawa barnaamijka ku dhegaysan doontaan xaaladihii ugu dembeeyey ee filistiin duqaymaha cadowtooyo ee yuhuudda iyo howlgalka duufaanta alaaqsa iyo wixii kale ee soo kordha ah ayaan barnaamijka ka marnaan doonin ismaaciil salaadi iyo bashiir muxyidiin ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaad toos nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andaluus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna laif streamka oo dalka dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
وانثر الأخلاق عطرا وانثر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawa aanu ku soo gudbin doono qodobo kala duwan oo xiise badan hase yeeshee waxaannu barnaamijka ku dahfuri doonnaa dagaalada ka holcaya gobollada waqooyi ee dalka itoobiya ayaa cirka isku sii shareeraya iyadoo hay-ad gaaleedka waxa loogu yeero qaramada midoobena ay shaacisay in konton kun oo itoobiyaan ah ay ku barakaceen dagaaladaasi dowladda kaafiradda ah ee kenya oo sheegtay in heshiis cusub oo maandooriyaha qaadka lagu soo gelinayo magaalooyinka soomaaliya ay la gelayso xasan gurgurte qodobadaas iyo kuwo kale waxaannu ku soo gudbin doonnaa xubinteenna hadalhaynta warbaahinta oo alaaba halkan uu ka soo jeediyo walaalkeen bashiir muxyidiin abu ayman bismillaahi raxmaan iraxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad soomaali dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ugu horeyn waxaan caawa ku soo qaadanaynaa barta uu barnaamijka faafreebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegaraamka walaalka barta maanta waxaa lagu faafiyey shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiinta oo dagaal ku qaaday xerada ciidanka kufaarta burundi buundada deegaanka xawaaley ee wilaayada shabeellada dhexe khasaare kala duwan ayaa cadowga ku gaaray weerarkaasi dhegaystayaal markan waxa aan soo qabanayaa barta uu aalad telegramka uu ku leeyahay kanaalka wararka ee kataa'ib ikhbaariyah maanta waxaa lagu baahiyey muuqaalka daawo qaybta soddon iyo afaraad gurmadka dadka ay saameeyeen fatahaadaha ee ku nool tuulooyinka hoos yimaada deegaanka booco ee bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan waxaa muuqaalkan ka soo muuqanaya nabadoon axmed cismaan cabdi goolis oo ka mid ah waxgaradka golaha dhaqanka islaamiga soomaaliyeed isagoo jeedinaya kelimad qayim ah walaalka markan waxaan soo qabanayaa websaytka soomaaliya meemo oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixinada maanta lagu daabacay waxaa ka mid ah dowladda kenya oo sheegtay in heshiis cusub oo maandooriyaha qaadka ah lagu soo gelinayo soomaaliya ay la saxiixanayso xasan gurgurte dowladda kenya ayaa mar kale sheegtay inay xoojinayso heshiiskii maandooriyaha qaadka lagu keenaya dalka soomaaliya kaasi oo la saxiixay sannadii labada kun labaiy labaatankii mikithiki linturi oo ah wasiirka beeraha dowladda kenya ayaa magaalada nairobi ka sheegay in dhowaan heshiis baaxad leh oo ku saabsan sidii qaadka kenya loogu baahin lahaa soomaaliya ay la saxiixan doonaan xasan gurgurta oo ah madaxweynaha dowladda riddada wasiirka ayaa beeraleyda dalkiisa ugu bishaareeyey inqaadka mirowga ah si aan hore loo arag loogu dhoofin doono magaalooyinka dalka soomaaliya isagoo ogolaanshiyo ka haysto madaxweynaha dowladda federaalka dhowaan marka la gaaro sideedda mey labadakunaafarylabaatanka heshiis suuq wanaagsan loogu sameynayo qaadka mirowga kenya ayaan la saxiixan doonaa madaxweynaha soomaaliya ayuu yidhi wasiirka horumarinta beeraha ee dowladda kenya xasan gurgurte ayaa bilihii ugu horeeyey ee mudaxileedkiisa kenya la galay heshiis lacago malaayiin dollar ah ay ku baxayso oo beeraleyda ganacsada kenya u ogolaanaya in ay maandooriyaha qaadka ku soo fatahaan soomaaliya si ay burbur dhaqaale iyo mid qoysba ugu horseedaan shacabka soomaaliyeed walaalka markan waxaan soo qabanayaa websaytka calaamada oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixino dhowr ayaa maanta lagu qoray waxaa ka mid ah konton kun oo etoobiyaan ah oo ku barakacay dagaalka amxaarada iyo tigreega hay-ad gaaleedka qaramada midoobey ayaa sheegtay in ugu yaraan konton kun oo etoobiyaan ah ay ku barakaceen colaadda xoogan ee ka dhex qaraxday ismaamulada amxaarada iyo tigreega taasi oo ka socota waqooyiga dalka etoobiya xafiiska xiriirka arrimaha biniaadanimada ee etoobiya u qaabilsan ururka qaramada midoobey ee lagu magacaabo odsha ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in colaadda soo cusboonaata ee u dhexaysa ismaamulada amxara iyo t b l f ay ku barakaceen in ka badan konton kun oo labada qowmiyadood ah si gaaraha goobaha ay dagaaladu ka socdaan ee almata iyo raya tirikoobkan ayuu xafiiskaasi diiwaangeliyey tan iyo saddex iyo tobankii bishan abriil kolkaas oo ay dib u soo cusboonaatay colaadda u dhexaysa labada dhinac kadib markii maleeshiyaadka jabhadda t b l f ay duulaan ku soo qaadeen almata iyo raya si ay dib ugu soo ceshtaan labadaasi magaalo oo ah aag ay labadaasi qowmiyadood isku haystaan xafiiskan ayaa maamulka mandaqadda ka soo xigtay in afartan laba kun oo barakacyaal ah ay ka soo barakaceen goobaha la isku hayo ee koonfurta kuwaasoo soo gaaray dekedda magaalada kuubo ee dhacda waqooyiga etoobiya siddeed kun iyo saddex boqol oo kalena ay u barakaceen magaalada saykaato ee dhacdaa waqooyiga dalkaasi dadka ugu badan ee colaada ku barakacay ayuu xafiiskaasi ku sheegay inay yihiin haween caruur waayeelo iyo dhallinyaro magaalada almaata iyo nawaaxigeeda oo ah goobaha dagaaladu ay ka socdaan ayaa ku yaala mandiqada lagu muransan yahay ee raaya ee u dhexaysa ismaamulada tigreega iyo amxaarada halkaasoo toban maalmood ka hore dagaal ku dhex maray dagaalyahanoo kasoo kala jeeda labada qowmiyadood walaalka markan waxaaan soo qabanayaa websaytka idaacadda islaamiga alfurqaan warbixinada ugu muhiimsan ee maanta lagu daabaca waxaa ka mid ah turkiga oo bilaabay inuu xarumaha ganacsiga ka fujiyo boorarka ay ku qoran yihiin kelimaadka luqadda carabiga qaar ka mid ah magaalooyinka dalka turkiga ee ay guddoomiyaasha ka yihiin xubno ka socda mucaaradka waddankaasi ayaa bilaabay tallaabo lagula dagaalamayo luqadda carabiga iyadoo la beegsanayo xarumaha ganacsi ee boorarkooda ku qoran yihiin kelimaadka carabiga mas-uuliyiinta turkiga ayaa ku doodaya in luqadda carabiga oo lagu qoro boorarka xarumaha ganacsiga iyo waxbarashada uu ka hor imaanayo macaayirta iyo halbeegyada ku aadan turkiga sidaas darteedna ay tahay in la zuuliyo wax weliba oo carabi ah oo ka soo dhex muuqda dalka tallaabadan ayay turkidu ugu kala qaybsantay laba qaybood gaar ahaan siyaasiyiinta isticmaala baraha internetka qaarkood ayaa u arkay mid lagu xoojinayo wadaniyadda turkiga sida ay hadalka u dhigeen halka qaarkoodna ay ku tilmaameen mid lagula dagaalamayo kala duwanaanta thaqaafadeed ee dalka ka jirta walaalka inahaas ayaa ugu muhiimsan waa maasan tahay bashiir intaadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taallay baraha bulshada aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad soomaali waxaa weli si weyn loo hadalhayaa arrinkii shalay ee ahaa markabkii turkiga ee yimid xeebaha soomaaliya sida aan la soconay kooxda riddada soomaaliya waxay sheegtay in markabkan uu ujeedkiisu ahaa heshiiska dhaqaale ee boobka ay riddada dhowaan la galeen turkiga balse taasoo markii horeba la beeniyey waxaa haddana mar kale soo baxayo xogo hor leh oo xaqiijinaya in markabkan safarkiisa uu ahaa arrimo kale waxa ay sheegayaan riddadana ay waxba ka jirin safaaradda turkiga ee soomaaliya ayaa ka hadashay socdaalkii shalay ee markabkaasi iyadoona sheegtay in wax heshiis ah oo ka dhexeeya turkiga iyo soomaaliya uusan taabanayn taasi beddelkeedana uu socdaalka markabkaas iyo imaanshiyihiisaba lagu xusayey maalinta carruurta iyo madax bannaanida ee turkiga waxayna taasi bannaanka keentay faysalow beenta ee kooxda riddada la hortimid shacabka soomaaliyeed iyadoo u sheegaysa in turkiga uu doonayo inuu difaaco dhulkooda welina waa mid taagan buuqa arrinkan uu dhaliyey waana la sugi doonaa wixii intan ka badan ee xoga ah ee soo ifbaxa xubintii adalaynta warbaahintana caawa waynaga intaa aad ayuu u mahadsan yahay bashiir muxyidiin ayuu kaasi ahaa إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب waa hagaaga dhegaystayaal qodobo kale ayaa noo soo socda balse markan waxaan soo dhowaynayaa walaalkan ismaaciil salaad oo noo soo gudbinaya xaaladihii ugu dambeeyey ee filistiin duqaymaha cadowtooyo ee yuhuudda iyo howlgalka duufaanta alaaqsa haye ismaaciil aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal soomaali bismillaahi araxmaan araxiim kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteenna aan uga hadalno xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yuhuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer khaza haddii aan ku bilowno xubinteenna diyaaradaha yuhuudda ayaa maanta waxa ay duqimo ka geysteen magaalada khaza xaafado ka tirsan halkaasu ay ku shahiideen dad fara badan oo filistiiniyiin ah waaxda caafimaadka magaalada khaza waxay sheegtay in maanta keliya yuhuuddu ay khaza ka geysteen ilaa lix xasuuq oo ay ku shahiideen dad gaaraya toddobaatan iyo sagaal ruux oo filistiiniyiin ah halka ay ku dhaawacmeen siddeetan iyo lix kale oo filistiiniyiin ah kadib duqeymo yuhuuddu ay ka geysteen magaalada khaza goobaha ay duqeymaha yuhuuddu ay maanta ka geysteen waxaa ka mid ah mandiqada nuseyraad mandiqada beytlaahiya mandiqada khan yuunis mandiqada rafax iyo sidoo kale xerada qaxootiga ee albureej xasuuqa ugu daran yuhuuddu waxay maanta ka geysteen mandiqada rafax halkaas oo dad fara badan oo ka badan ilaa toban ruux ay ku shahiideen oo ay ka mid ahaayeen caruur haddaba warbaahintu waxay maanta baahiyeen muuqaal ku aadan goobta xasuuqa uu ka dhacay ee rafax ka tirsan halkaasi oo ay ku sugnaayeen laba ka mid ah haweenka reer falastiin oo caruurtooda ay ku shahiideen duqayntii maanta yuhuuddu ay ka geysteen mandiqada rafax
اللهم لك الحمد يا رب اللهم إنا رضينا فيا رضيت يا رب اللهم إنا رضينا فارض عنا يا رب يا رب افرج علينا يا الله يا رب فيك هالجوع يا رب يا رب اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها انا لله وانا اليه راجعون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس وبشر مين الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون تكبير الله اكبر حسبنا الله وانت النعم الوكيل حسبنا الله وانت النعم الوكيل يا رب افرج علينا فرج يا رب يلق بعظمتك يا الله يا رب افرج علينا الله يصبر قلبي يا رب هذا عصفوري هذا سندي اسمي خساره في ربه الله اصطفاه
sidoo kale yuhuuddu waxay maanta gumaad ka geysteen xerada qaxootiga ee alburej xeradani maalmihii lasoo dhaafay yuhuuddu si gaar ah ayay u beegsanayeen dad fara badan ayaana maanta ku shahiiday sidoo kale yuhuuddu maanta waxay burburiyeen masjidkii jaamaca ahaa ee ku yaalla xeradaasi mid ka mid ah dadka ku dhaqan xeradaasi ee maanta ka badbaaday duqayntaasi ayaa warbaahinta la hadlay
in yuhuudda ay duqeeyeen masjidkii ku yaalay xerada qaxootiga ee albureej waxay ku tusinaysaa dagaalka yuhuudda ay kula jiraan diinta islaamka yuhuudda waxay beegsanayaan dhammaan masaajidda ku yaal magaalada khaza masjid kuma yaalla magaalada khaza ilaa yuhuudda waxay ka dhigeen mid ay qayb burburiyaan ama dhammaantiisa dumiyaan aniga masjidkan waxaan deris la ahaa muddo shan iyo toban sano ah oo aan degganaa halkan waxaana ku dukan jiray salaadaha faradka iyo taraawiixda bisha ramadaanna waan ku ictikaafi jirnay laakiin nasiib darro sannadkan xitaa masjidkan lagama aadaamin bishii ramadaanna laguma tukan salaada taraawiixda yacnii laga soo bilaabo toddobada bishii oktoobar ilaa maanta salaad laguma dukan masjidkan
السنة هذه ولا في أذان ولا في تراويح ولا يعني من يوم من 7 أكتوبر لليوم
waa hagaag intaana ka bixin gumaadka yuhuudda bal aan eegno tirokoobkii ugu dambeeyey dadka filistiiniyiinta ee ku shahiiday cudwaanka yuhuudda sida ay sheegtay waaxda caafimaadka tirada guud ee dadka shuhadada filistiiniyiinta ayaa iminka maraya afar iyo soddon kun laba boqol lixdan iyo laba ruux inay shahiideen oo ku dhowaad shan iyo toban kun oo ka mid a dadkaasi ay caruur yihiin halka dhaawacana uu marayo toddobaatan iyo toddoba kun laba boqol sagaal iyo labaatan ruux inay dhaawacmeen bal markaana aan eegno halkee ayay maraysaa qaswada duufaanta al aqsa dagaallo goosgoos ah oo u dhexeeya xoogaga muqaawamada reer falastiin iyo ciidanka yuhuudda ayaa maanta waxay ka dhaceen qayba ka mid a magaalada khaza sidoo kale muqaawamadu waxay maanta sheegeen in weerar sawaariikh ah ay ku qaadeen deegaanada lagu deegaameeyey yuhuudda ee ku yaalla khaza gaar ahaan halka loo yaqaana khilaafa khaza waxaa lagu soo warramayaa in dhowr saaruuq ay halkaa ku dhaceen khasaarana uu ka soo gaaray yuhuudda gaalada ah ee halkaa ku sugnaa dhinaca kale war ka soo baxay taliska ciidanka yuhuudda ayaa lagu sheegay in laba liwaa oo ka tirsan ciidanka yuhuudda ay isaga baxeen deegaano ka tirsan waqooyiga magaalada khaza yuhuuddu waxay sheegeen in liwaaga boqol afartan iyo lix iyo sidoo kale lix boqol toddobaatan iyo sagaal ay ka saareen waqooyiga magaalada khaza iyagoo sheegay inay u diyaarinayaan duulaan dhanka dhulka ah oo ay ku qaadaan mandiqada rafax sida ay iyagu sheegteen xubintii aan uga hadlayna magaalada khazana caawa nagaynta
خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا waa hagaag dhegaystayaal markanna wilaayada gado kulan ballaaran oo looga arrinsanayay arrimaha jihaadka iyo kaalinta qabaa'ilku ay ku leeyihiin dagaalka lagula jiro cadowga ayaa lagu soo gebagabeeyey qaybo ka mid a wilaayadaasi gado kulankan si gaara wuxuu ugu dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee gado iyo sidoo kale beesha gelidle ee ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi kulankan waxaa barbar socotay dowro sharci ah oo odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beeshaasi ay duruus kala duwan ku qaadanayeen ugu horrayn dhegaystayaal waxaan idiin soo gudbin doonnaa kelimo tawciye ah oo xafladdii kulankaasi lagu soo gebagabaynayey uu ka jeediyey sheekh maxamed bashaar oo ka mid ah culimmada diinta islaamka dhammaantiin waxaad qabsataan xarig ilaahay subxaana wa tacaala walaa tafaraquu hana iskhilaafina tafaruq iyo kala teg iyo tashatud yuusan idinku dhicin aayaddu marka labay isu keentay shay laysfarayo iyo shay layska reebayo waxa laska laysfaray waa midnimo ummadda muslimiinta ah waa ummad waaxida ah ummatun waaxida allah tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay huwa samaakum almuslimiin huwa samaakum almuslimiin hawiyadaada ama heybtaada waa islaam muslim baa tahay maxaa kuu diinaa islaam wuxuu kugu magacaabay marka muslimiin huwa samaakum almuslimiin alla wuxuu inku magacaabay inaad tihiin umma muslima waa magacaad iyo aada u qaalimu maxaa kaloo ilaahay cabiray almu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaau bacd ragga mu'miniinta ah iyo gabdhaha mu'minaadka ah qaarkood qaarka kaley gacal u yihiin gaashaan u yihiin cudud u yihiin bacduhum awliyaau bacdi qaarkood qaarka kaley weli u yihiinoo gacal u yihiinoo gaashaan u yihiinoo xabiib u yihiin khidaabaadkaasi marka waawda ku wada jirtoo dhan waawal jamaaca la yidhahdaa jamaacatu lmuslimiin baa lala hadlay qabiil gooni lalama hadlin urur gooni lalama hadlin deegaan gooni lalama hadlin midab gooni a lalama hadlin yaa muslim ah weeye ilaahayna subxaana wa tacaala saasuu kuugu dhigay dadka muslimiintaa marka waa dad dhiigooda naftoodu ay isu dhiganto almuslimuuna tatakaafa'u dimaa'ahum midnimada maxay keenaysaa dhiiggaada iyo naftaadii maalkaadaba inay macnaha maarta midaysan yihiin taasay macnaha keenaysaa oo qof qof ka sharaf badan qof qof maarti maxaan kuraa ka fadli badan qof qof ka qaalisan midna inuusan jirin waa dad isu dhigmo tatakaafa dimaa'ahum dhiiggooda waa isu dhigmaa waa isu beegmaa midnimaday keenaysaa mar kale waxaa laga cabirayaa qofka muslimka ah ama mu'minka ah qofka kaloo muslimka mu'minka ah wuxuu u yahay dhismo marka sidaa lagu leeyahay waxaa muslim kasta muslimka kale meel alla meeshuu adduunka ka joogo luqad kastoo ku hadlayo xilli kastoo uu joogo yashuddu bacduhu bacd walidaalika kuwa dambe kuwii horay ilaahay istikfaar u weydiinayaan kuwa dambe oo gadaal ka yimid kuwii horeoo diintan soo xambaaray soo gaarsiiyey ayay ilaahay dembi dhaaf u weydiinayaan waaladiina jaaءuu min bacdihim yaquuluuna rabbana اkfir lana walikhwaanina aladiina sabaquuna biاliimaan xaggii dagaalkii iyo markii la joogo walaa tahinuu walaa taxzanuu muslimiintao dhanaa lala hadlayaa hadday wax idin gaareen ha tiiraayoonina ha murgina taasaa ilaahi le subxaana wa tacaala maxaa laga reebayaa markii sidaa haddana la amrayo walaa tanaasacuu fatafshaluu tanaasuc inuusan macnaha dhicin ishaysasho inaysan dhicin tafaruq inuusan dhicin oo markaa tafaruqaas iyo khilaafkaas uu keeno haziima fatafshaluu watadhaba riixukum awooddiinnii iyo midnimadiinnii markaa ay tagto nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi xadiid muslim iyo kayrkii ay warinayaan baa wuxuu ku leeyahay hadduu idiin yimaado nin wa amrukum jamiic idaa ataakum rajulun wa amrukum jamiic arrinkiina asagoo mid keliya ah oo aada midaysan tihiin ninkaa idiin yimid oo dalbaya beeco iyo suldo iyo madaxtinimo dalbaya fadribuu cunaqah madaxa ka jara ninkaa isaga madaxa laga jaro maxaa yeelay muxuu wadaa tafaruq buu wadaa ninkaa isaga midnimadii buu baabi'inayaa tashatud ummadda inay kala tegtaa ayuu wadaa waa tahay dhegaystayaal markanna waxaan idiin soo gudbin doonnaa ugaas xuseen maadey macalin xasan ugaaska beesha geelidleh oo kulankaasi ka hadlay الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هنا ما أنت مي ننشاني خير خير كاس كتابين ننقيبي كتابيداس كتابك أنك هري ما يبقى ورمائي هين xuquuqul jiiraan may baan inin akhriyey haddana a towba ilaan qofku muslimka ah wayba hanaweyn suu musulmaantale caleyhi salaamu maalintii boqol jeer walku badan yaa towbad sheenaya leer marka haddana mayn inin akhriyey a towba inin qofka muslimka ah ee towba sheeno maybaa kalena inin akhriyey alqabaliya qabaliyadaas kolley insha allahu tacaala kitaabahaas oo laha khulaaseeyey oo ninishaani way waahaa duruustaas macaano fara badan oo eedan macaan yaa ka dhaha jareen marka macaanihii yohay aanay qaadadi ilaahay subxaana wa taala ilaahay nooweelo maylana walaalayaal mar kastada hadda waaligeen luqmaan nin sheegay marka insha allahu tacaala dardaartiitiis qaadaneen haddii una beeshay reer geela la-anaa allan way waa hawaalaga samcan wadaacan yaa noo mudan yihin inay un warshay dheegno waana adicno maxaa yeelay walaa nin ninka weeri waa diin ilaahay waa wadadii nebi maxamed salawaatullahi calayhi salaam oo ninku tabi waay oo khaatim alambiyaa ninku tabiwa kolley magaca una sheeganahaanu muslimiinku walaa laka duulinyaana maynaynin sheegay inay muslimka eye yaanaynin sheegay oo lakaduulahay kitaabka ilaahay oo hadda inta ninyaal waana iska xukumaano waana ka dhaqamaano oo ununa dastuurkeen ah kitaabka isaga inay dadkiyo duulaanka ayin marka insha allahu tacaala in una garbaas qabsano haddii geekana nin weero mayla raa-i alxamdulilahi rabbilcaalamiina degmada haddii geeka una noo xukumaay oo hadda dadka muslimiinta haddii geeka inta maalin kasta ninka kooyo faday noo horsuro maylaraay murtadiinta haddiina ninka weeru diyaar ma ihiiniya ini una alxamdulilahi rabbilcaalamiina maal naf i maal dhati una kaweerano diyaar ma ihiiniya ini una degmadiita waaliga haddii us amarn haabiyu oo ma arna ini alxamdulilahi rabbilcaalamiina degmadiiteen la galo oo alxamdulilahi rabbilcaalamiina gaalo la hasuuqo kitaabka ilaahay may ka qoranahaa gaale hejee hooba an bataan isan gemile wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha rama haddii orog afyeeku batu mayli gaali islaamka diriram mayli leeyaha boqol i kontonaa dhammaad muslimku may ku dhumade lambi ku shahiid may weele ilaahay subxaana wa tacaala leeyahay wal una awoodna lana ma ah marka walaalayaal marka diyaar mayn ihiinaya ini un alxamdulilah degmadii haddii ma arana heraabta hal galooy hal kooyoy lar ini una dhaqaaqno diyaar ma iinaya wajazaakum allahu khayr aljazaa ilaahi subxaana wa taala ilaahi sin barakeeyo waylanaaha ilaahi subxaana wa taala dhammaantam ilaahina hanuuniyo towfiiqna alhan waafaji gaalan ilaahay hajibiyo wajazaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu markanna waxaan idiin soo gudbin doonnaa nabadoon cabdulaahi ansaari oo marti ku ahaa kulankii ku soo dhammaaday deegaanka shanqalow ee duleedka magaalada baardheere maxaa yeelay markii hadda dadku iscunahayeenoo carradaa lagu baaba'ayo oo reer reer hufla isaga dhigay ka dambe qof dhashay ma jira dadkaan soo maaha maantana amnigaanaan haysannaa ma tahay mase maaha dhallinyaradaan iyo dadkaan iyo waxaan maanta xabad loogama baqahay cid inay waxdisho looga baqahayana ma jirto qofka maanta raba marka inuu meeshii nagu celiyo ilaahay baan idinku dhaarshay ama walaalkanaga amase waa cadowganaga qofna yaan laga yeelin marka qofna yaan laga yeelin in meeshii nala ku celiyo oo maxay tahay waa inaan diintaan dayacnay cadaawadda muslimiinta dhexdanadaana aan iscunoon isu ugaarsanno bahallo isku noqono waxa dhexdanada laga raadinayana waa inta ayada ah ma tahay masamaa waxaan rabaa inaan ka sheeg sawir ka bixiyo roobkaan hadda da'ahaya iyo nimcadan iyo waxaan aan hadda haysanaan rabaa inaan sawir yar idinka siiyo wuxuu yidhi barwaaqadii nimcada soo baxday hilaac biligle iyo roob hilaac biligle iyo roob malaayiinta xoolaha cayilay beeraha cirifyada buuxshay wadda hiriq leh webiyada butaacahaya iyo baabka iyo khayrka bishaaradaas ilaah baa iska lehe buugga noo geliya buu yidhi bal horta noo qorac ilaa wixii la soo maray waa inaan wax ka ognahay shareecadii allah soo baxdoo baabka loo furaye macaahidda buuxdhaafay ee wada burqanayo waxbarashada rag iyo dumar baratanka loo joogo boqolaalka jahaadka u baxda ee cadowga baarka jarahayso bishaaradaas ilaah baa iska lehe buugga noo geli intaas maanta ma haysano horta baabkiiyo amnigana baahi baahi laga dhowrye weliba bishaa bilaash lama hadlee hee baarax baa nahaye bishaaradaas ilaah baa baxshaya buugga noo geliya barwaaqadaas waxaa ka qaday bakhti quutayaashiiyo kuwii bawdka kora taagan oo baahida ay qabaan beerku ololaya oo kufri bahaysanahaya weliba baraka moodaayo waxaad og tihiin walaalayaal waa la soo duula dagaal baana laku soo qaaday oo maraykan hoggaaminaya oo ingiriis hoggaaminaya oo turki hoggaaminaya bal qof walba waxaad isweydiisaa adiga beertaada iyo sacahaaga iyo iyo gurigaaga adaa lehe waxay u soo duuleen oo ay rabaan bal qof walba isweydii bal isweydii adi iswarayso maxay rabaan dadkaan waayo maxay noogu soo duuleen maxoolaan ka dhacnay ma guryahoodaan tagnay ma beerahoodaan soo qaadanay ma rag baan ka laynay wax kale lama aha waa waxa loo soo duulay waa in laa ilaaha ila allahu koonkan laga tirtiro imaa in adigaba lagu waayo oo lagu baabi'iyo sida aidis lagugu beerayo oo raashin dhacay laguu siinayo oo adiga la isugu kaadirayo oo qabiil qabiil aan isugu laynayno dadkan in arlada laga waayo arladan barwaaqada alla saldhiga ujeeddada loo soo dulaya waa midaan inaan fahanaan la rabaa ikhwaani waa hagaag dhegaystayaal markana waxaan idiin soo gudbin doonaa kelimad dhinacyo badan taabanaysay oo halkaa uu ka jeediyey waaliga wilaayadda islaamiga ah ee gado sheekh luqmaan abu anas alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana illa cala alaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخواني أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية أولا إلهي وأنا مهد علينا سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى نوقل إن بعينك أن كوب كرين الحمد لله ثم الحمد لله ثم بعد قد mar labaadka waxaanu mahad celinaynaa ragga halkan daruusta ku qaatay ee cilmiga ilaahi subxaana wa tacaala culammada ka burqanaya dhegaysatay dhegahooda ku qaatay waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran mar labaadka waxaan idinka mahad celinaynaa xuduurkiina wanaagsan iyo saad cilmiga u qaadateen ad u dhegaysateen ilaahi subxaana wa tacaala miisaankeena xasanaadka idiin saaro dhegaysigiinna ilaahina ha inagu anfaco mar kale waxaanu mahad celinayaa culummada dhaxalka gudbinayso nuqubada ummadda indhahawa ah oo waxaa weeyaan sidaasoo kale ayagana dacwiga gudanayo waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran safarkii aada soo gasheen iyo dadaalkii aada samayseen ilaahi subxaanahu wa tacaala ha idinka ajar siiyo ikhwaanii intaan haddaan ka gudbo dhowr qodob ayaan rabaa insha allahu tacaala inaan dadaarmo dadaaranka waxaa noo ah dadaarankii culammada noo dadaarmeen ee ahaa allah subxaana wa tacaala taqwadiisa taas ayaa dadaaran noo ah taqwada allah subxaana wa tacaala waa tan lagu liibaano aakhiriya adduunyo cabsida ilaah subxaana wa tacaala waa tan lagu helo shayga shayga ka qaalisan alla arag ee ah janno waxaa lagu helo cabsida allah subxaana wa tacaala rasaqa adduunka waxaa lagu helo waa cabsida allah subxaana wa tacaala waman yataqi illaaha yajcal lahu makhraja wayarsuqu min xayثu laa yaxtasab someen sidaas awgeed marka waxaa weeyaan rasaqi hadday tahay jannadii alla subxaana wa tacaala yani daarta aan joogno waa daar fanaa ah laga tegayo daartan maadaama laga tegayo meesha loo socdo waa daar kale waxa lagu beerayo oo wax loogu helayo waa allah subxaana wa tacaala taqwadiisa marka insha allahu tacaala wasayaadkaas culammada ay noo dadaarantay ayaa dadaaran noo ah allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum waiyaakum an ittaquu llah ikhwaani intaan haddaan ka gudubno waxaan filayaa jawlada tan ama booqashadiinna waxay qayb ka tahay uun booqooshooyinka waxaa weeye la booqanayo dadka muslimiinta ee gobolka degan ayay qayb ka tahay waxaan idinla soo booqanay khayr iyo wanaag iyo waxaan isku helayna wax xaquuq ah waa salaan haddaan idiin soo booqannay waxaad nagu qaabisheen wujuhu wanaagsan iyo dhegaysiga cilmi ilaahi subxaana wa tacaala aad dhegaysateen haddaan marka u gudubno waxaan rabno muslimiinta guud ahaan hal arrin ay amran yihiin ama hal magac ay leeyihiin huwa samaakum lmuslimiina soo saas maa hal magac ay leeyihin macnaha magacuna kaa weeyaan magacaas ma ahan mid la sheegsheeganayo waa mid aan kamidaysannahay muslimka muslimka ma jaajuuso muslimka muslimkee ma inqadaaco ma dilo ma caayo muslimiintu waa walaalo waxaana laka rabaa marka xaqii muslimka uu isku lahaa guud ahaan ummadda muslimiinta oo deriska hadday yahay midaad luuqadiisa garanayso iyo hadduusan ahaynee mid luuqadiisa aad garanayso intaba magacaasaa naga dhexeeya oo muslimiin ah waxaanu leenahay marka waa inay jirta marka ilaalin muslimiinta guud ahaan is ilaalinayaan cirdigooda sharaftooda diintooda intaba waxaa weeyaan isku xadgudbaan amniga ilaahay uu noo siiyey subxaana wa tacaala uuna siiyey waxay u baahan tahay shukrin maxaa yeelay maalkaagiioo kuu badbaaday dhiiggaadoo kuu badbaaday adiga waxaa weeyaan dalka ilaahay subxaanahu wa tacaala meeshaad rabto marayo wax ku qabsanaya alla arag ayaad maanta maraysaa soo saas maa waa marka inaan ilaashanno nicimka asaga ilahay ugu shukrin subxaana wa tacaala beesha waxaa looga fadhiyaa degmo cadowgu haysta xagee noogu dhow reegeeladow yaa baarna inaad ku filnaatiin al rabaa diyaar ma tihin ya diyaaro soomaa allahu akbar waaye cadow islaam iyo maxaa loo maxaa loo qaybsan yahay ya bes labadaas bes wey wax kale saddexda ma jiraan annagana muslimiin haddaan nahay cadowgaasaan cadow ku nahay islaamkana garabaan un ay gaashaan insha allahu tacaala nasriga ilaahi subxaana wa tacaalana wuu yimid waa dareemaysaa meelo badanaa khayr laga dareemayaa عدو إلهي سبحانه وتعالى جود ها واجبي أنا إسرائيل إن شاء الله تعالى ما أنت وحياة هذا الصعود ودياش كهلا ين أو إن ملها عدو سكدر لسكدر هذا الشعب وحويان شعب كأي كجرت أي وقرشوا لما لا جاي معنا فأنا ما فهم ومعيته قال هذا ويقول ربط وقت كذا الماضي وحيرة مركي أنا ربان كحر وضده وأمدا يكبسوي سبحانه marka cadowgaada waa inaad fahamta adiga wuxuu maleegayo cadowgaada inaad fahamto weeye maxay tahay cadowgu wuxuu wadaa isku dir muslimiinta la isku dirayo nin walba wiilkaaga cisho qabyaalada ka cisho diinlaanta ka cisho gaalnimada ka cisho diinta ilahi subxaana wa tacala ku tarbiye war diintaana deeq diintaan ku dhaqanno ayadaa sharaf ayadaan qaadanno ayadaa cizi ayada dhaqan aan ka dhiganno ayada aan nolol ka dhiganno nolol kale ma jirto insha allahu tacaala wanaagga aan isugu kaalmayno hada wabillahi towfiiq sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed waa tahay dhegaystayaal markanna waxaan idiin soo gudbin doonnaa kanaalka wararka kataib al ikhbaariya oo caawa baahiyey qaybta soddon iyo afaraad gurmadka dadka ay saameeyeen fatahaadaha ee ku nool tuulooyin hoostaga deegaanka booco ee wilaayada islaamiga ee hiiraan ilaahay baa mahad iskale mahad dhammaanteed allah iskale bacdallaahi waxaa u mahad celinaynaa dadka muslimiinta oo meelaha fogfog looga yeero tuulooyinka looga yeeray soona ajiibay waa u mahad celinaynaa iyagana ku sabray qorraxda iyo kuleylka iyo safarka ku sabray waa u mahad celinaynaa iyagana waxaan kaloo u mahad celinaynaa oo mahadaha gaarta aan leenahay xarakatu shabaab almujaahidiin oo iyaguna deeq soo dhiibtay gurmad soo fidisay wilaayooyinka oo dhanna u fidisay inta mujaahidiintu ay ka taliyaan wilaayooyinkao dhan gurmadka fatahaadaha biyaha guddiyaal u samaysay dhaqaalo ku bixisay u gurmatay dooman keentay waa u mahad celinaynaa waxaan leenahay miisaanka xasanaadka allah u saaro waxay bixiyeen maantayna waa tan halkan u joogno wilaayaedka dhan markii laga bixiyey hadda waxaan joognaa wilaayada hiiraan gaar ahaan degmada booco walaalaha mujaahidiinta idama iloobin xaalad kastoo ku sugan tihiin qalbigooda waad ku weyn tihiin adinkaana markhaati ka ah dhib iyo dheef waa idila qaybsadaan cadow hadduu yimaado dhiiggiinna dhiiggooday bixiyaan ayagoo difaacaya cirdigiinna maalkiinna naftiinna diintiinna ayagoo difaacayay dhiiggooda ku bixiyaan dhibaato kale markay timaado abaara timaadana waa og tihiin intan jeero halkan raashin aan ku bixinna waad og tihiin abaar idinkama harin col idinkama iloobin idinkuma iloobin fatahaado iyo biyo yimid idinkuma iloobin dhibaato kasta way idila qaybsadaa taasina waxay daliil u tahay in mas-uuliyaddii ay dadku ka sugayeen ay guteen oo ilaahay kula xisaabtamayay way guteen wayna sii wadi doonaanaan leenahay ayagana allaha garadsiiyo waxaanaad markhaati ka tihiin in gacantiinu gacantoodu dhowr jeer idin soo gaartay magaaladan booco markii laga baxay waad ogeydeen halkaas ayaa raashinna loo soo dhiibay aan keenno waataan ku qaybin jirnay masaajidkaa weyn agtiisa maantayna fatahaadaha yimid waa nala soo diray deeqdiinna loo soo diiq deeq lacageed sisiyeeliga a arkaysiinoo la dejinayo iyo agabyo kale intaba way soo dhiibeen walaalaheed muslimiinta ah laydin laydima iibo khaasatan reer hiiraan si ba-an waad ogtihiin waayahan oo dhan jiinkaa waa laga bixinayey dhul bixin ilaa hiiraan oo dhan meel aan laga bixin waa yar tahay maantayna waxaan joognaa booco ilaahay idankiisa waxaan leeyahay marka adinkana inta walaaluhu waxay guteen waajibkii saarnaa gacantii korkeeda subagtaa la yidhi ayadaa isku galladay waajib saarnaa iska giteen adinkana waxaa laydinka rabaa inaad ogaatiin ina walaalo dhib iyo dheef idila qaybsanaa iyo mas-uuliyiin iyo dowlad islaamiya aad leedihiin waxaan rabnaa marka saa idin leeyahay in dadka dheefta idila qaybsanaya oo dhibka idila qaybsanaya oo dhiiggooda idinku difaacaya inaad ayaykana garabkooda aada noqotaan maanta gaalo waad og tihiin wixii fatahaad dhacay oo dhibaato dhacay gaalo dhagarteeda iyo beenteeda waxaa idinku filan maanta waxaydhaha booco waxba keeneen weli ma idiin keenin xataa sisiyeri ma idiin keeneen ma aysan keenin gaalo waxay uga soo hartay ballan beena markii horena dadku way ogaan jireen laakiin hadda way barteen gaalada midowday waxay leeyihiin toban milyan oo dollar aan aruurinay oon ugu tala galnay fatahaadaha soomaaliya meel galaas biyaa ku bixiya ayaa sheegi kara dad muslimiin aana markhaatiya lanaga rabaaye ma jirto kuwa hay-adaha meelaha sheeganaya oo ordaya waxaan u nimid samata bixinta iyo fatahaada ay leeyihiin dadka way sawirayaan meediyaha waa ka hadlayaan baraha dadweyneha firsada way ka hadlayaan waxaan bixinaynaa deeq waa gurmadaan nahay hal galaasna ma bixin beentooda soo ma baranina marka ilaahay baa hore u sheegay inay xaasidiin idinku yihiin been badan yihiin khayr hadduu idin yimaado ay nacaybsanayaan shar khayr haddaad heshiin ay nacayaan shar haddii idinku dhaxdo ay ku farxayaan ilaahay baa sheegay annaguna waa idinku celcelinna haddana adinkaaba nooga aqoon badan beentooda marka waa ilaahay mahadis gaalo beenteeda waa barateen mujaahidiintana maantay dekad ma laha ma dekada wax kala soo degaan diyaaradamay lacag ka qaadaan gaalo midowdamay xiriir la leeyihiin dowladaha deeqda bixiyo la sheego deeqma bixiyaana dareenay bixiyaane deeqda bixiyo may xiriir la leeyihiin lama laha wallaahi bilaahi tallaahi kuleehay garaamkooday soo bixiyeen garaamkooday soo bixiyeen wixii muslimiin dad muslimiina walaalaha waryaada walaalaan nahay war dadkaa loo gurmado dad walaala muxsiniin waa jiraan waxay bixiyaan iyo waxay ayagu keeneen intaba waa la bixiyey saasaana loogu gurmadayaa marka waxaan rabnaa gaalayda ka nixi mayso yaa loo dheg jeeyahayn oon loo jiil lahaanin oo xaggooda loo jeesanin oo beentooda waa barateene ka soo jeestaan leehay waa hagaag dhegaystayaal guud ahaana caawa intaas ayaannu ku soo gebagabeynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsan tihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balana inta ka horaysa nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu